أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبينما أربعة تاريخنا وحيكو بيغن تهي سقال إلى باتنك بشر رجب سنة كن أفر بقول لحي أفرتنك هجري كسر واذا دقستيال برنامجك فافريبك ورركا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa eed ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona maxamuudow dagaalada khasaare badan baa ka dhashay cadowga dhib badan baa ka soo gaaray hadday tahay naf iyo hadday tahay maal guud ahaan ee, cadowga hadda inta annaga aan xaqiijinnay suuragalna ay tahay in ay ka badan karto waxa gaaray waa toddobaatan iyo shan dhimashay isugu jira dhaawac wilaayada islaamiga ee hiiraan oo war ka soo saartay dagaaladii malaaximta ahaa ee maleeshiyaadka murtadiinta lagula galay deegaano dhaca duleedka magaalada buulaburde iyo khasaare culus oo dhabarka loo saariyey dabadhilifyada murtadiinta xaggeebay wax marayaan wararka ku saabsan dagaaladaas iyo waraysi aynu la yeelannay sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka caawa waxayd ku dhegaysan doontaan sidee baraha bulshada looga faaqiday gumaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey deegaanka beerayabaal ee wilaayada hiiraan maxayse ansaarta jihaadka arrinkaas ka yidhaahdeen sidoo kale barnaamijkeenna waxaannu idinkugu soo gudbin doonnaa go'aankii dowladda saliibyadda ah ee maraykanka ay ku hakisay lacagihii ay siin jirtay dowladaha caalamka oo la sheegay in ay saameyn ay ku reebi doonto kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan maleeshiyaadka baangarafta sidoo kale barnaamijkeenna caawa waxayd ku maqli doontaan beenuu ku sheegay horaanba ilaahay ka baqi mahayn waddo ilaahay looga baqa kuma taagnayn nin maraykan soo tababaro waxaay gaalada u shaqayna hawaadana dad muslimiina oo dalkooda iyo diinkooda haasta oo islaamka lagu yaqiina inay dad ahludiina yihiin ayaan adduunka caalamka ka warqabaa qaybtii labaad kelimaadkii ay odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ay ka jeediyeen kulan ay ku lahaayeen deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan kaas oo farriimo goodis ah loogu jeediyey saraakiisha murtadiinta ee abaabulka dagaal ka wada qaybo ka mida wilaayada hiiraan barnaamijka sidoo kale caawa waxaynu idinkugu soo gudbin doonnaa maxay tahay faa'iidada caafimadeed ee orodka gaaban marun baa in uu ka hortago xanuunno fara badan oo ay maanta la daaladhacayaan bulshadeenna maxayse arrinkan ka yidhaahdeen khubarrada caafimaadka barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijka caawa aniga ayaa idinla socodsiinaya waxaana igala qaybgalaya walaalaha kale ah maahir iyo elyaas cabdulaahi dhegaystayaasheenna ku sugan wilaayaadka dalka waxay naga dhegaysanayaan xarumaheenna ku kala yaala wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasheenna ay nagala socdaan mareegaha internetka iyo sidoo kale life streamka ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faaf reebka wararka
بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal haddii aynu sii guda galno barnaamijkeenna wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxay war ka soo saartay dagaaladii malaaximta ahaa ee maleeshiyaadka murtadiinta lagula galay deegaano dhaca duleedka magaalada buulaburde iyadoona sidoo kale uu jiro khasaare xooggan oo dhabarka loo saariyey murtadiinta xaggee bay wax marayaan wararka ku saabsan dagaaladaas iyo xaaladihii ugu dambeeyey waxaynu waraysi la yeelannay waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo arrimahaas inooga warramaya haddaba waaliga uu inoo waraystay walaalkan maxamuud sheekh axmed tooshow ku soo dhowaada bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idaacadda islaamiga al andulus waxay waraysi gaar ah la yeelatay waaliga wilaaya islaamiga ee hiiraan sheekh guleed abuunabhaan warintii sheekhna alwaali kusoo dhawow idaacadda islaamiga al andalus aad baan u dhowahay maxamuudow jazaak allahu khayran sheekhana alwaali ugu horeyntii su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay sheekhana shalay iyo maanta qayba ka mid ah wilaayada hiiraan gaar ahaan dhanka bari waxaa ka dhacay dagaallo culus dagaaladaasi bal xoog naga sii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قال تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد محمدو إلهي بام هذا إسكال سبحانه وتعالى وسيد عدو شيكتي شلي يومان تبا وحي دقال لك السعودين udhaxeeya xaqa iyo baadilka ama ahalka xaqa iyo baadilka ahalkiisa deegaano u dhaxeeya bulaburde iyo halgan taqriiban dhul u dhowdhow meesha loo yaqaano beero yabaal dhulkaasay ka socdeen dagaaladu waa tahay sheekhana marka dagaaladan shalay maanta dhacay khasaaraha ka dhashay xogta wilaayadu ay ka haysa muxuu yahay maxamuudow dagaalada khasaare badan baa ka dhashay cadowga dhib badan baa ka soo gaaray hadday tahay naf iyo hadday tahay maal guud ahaan ee, cadowga hadda inta annaga aan xaqiijinay suuragalna ay tahay in ay ka badan karto waxa gaaray waa toddobaatan iyo shan dhimasho isugu jira dhaawac oo dhimashadu ay tahay inta annaga hadda aan ogaanay labaatan iyo sideed dhimasho ah bay hadda marayaan inta kalena waa dhaawac ee hub khaniimo oo laga qaatay waa jira gaadiid oo dadka mujaahidiinta gacantooda soo galay waa jira ee mid laga gubay waa jira marka ee, inta hadda ay ogaatay wilaayada islaamiga waa intaas cadowga waxaa soo gaaray khasaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku riday oo uu u mariyey gacmaha mujaahidiinta caawa aan isla hadlayno goobihii shalay maanta lagu dagaalamay yaa ku suuna gacanta ku haya guud ahaan maxamuud goobihii lagu dagaalamay say u dhan yihiin iyo kuwa u dhowdhowba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta cadowgu goobaha hadda ilaa shala dagaalada ay ka socdeen ilaa afar goobood bay ahaayeen dhammaantoodna u dhow deegaanka loo yaqaano beero yabaal oo ah ee, qaybta hadda weliba bariga u badan dagaalka wuxuu u badan yahay bariga laamiga intuba ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga waa uu ku jibiyey dhammaantoodna meelihii ay horey ugu imaadeen iyo meelo kasii fog bay gaareen intii carartay intii dee dhimatay ama meesha ku baktidayna baktigooda meelihii buu yaallaa qaybo ka mid ahna ayagaa qaatay allahna ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waa tahay sheekhana waxaan la soconnaa wilaayada hiiraan aad waaliga ka tahay waxay ahayd wilaayadii ugu horreysay ee garguurta laba sano ka hor xamlada duulaanka uu ku soo qaaday kuna jabay bal xamladii hore iyo duulaanadan cusub oo shalay maanta dhacay maxaa farqa u dhexeeya maxamudow waxaa la dhihi karaa markii la fiirsho xamladii hore iyo midda hadda maanta ah dhinac markii laga fiiriyo waa isku mid dhan markii laga fiiriyana wax badan bay ku kala duwan yihiin ee dhanka isaga midka yihiin labaduba waa laba xamlo oo shaytaani ah waa laba xamlo oo xaq la dirir ah waa laba xamlo oo dadkii ee la baabi'inaya cadowga saliibiga ah iyadoo loo adeegaya dadkii soomaaliyeed wiilashii soomaaliyeed inta caqliga laga xaday ee sharaftoodii lagu dheelayo naftoodii la baabi'inayo maalkoodii la baabi'inayo dadkii aan wax garanaynin oo dhan ee la khalday oo halkaas waxay isaga waafaqsan yihiin kulli waa wax wada adeegaya ibliis waxaa kaloo labadaba isku waafaqsan yihiin oo kale waxay ahaayeen laba xamlo oo aan labadaba wax qorsho a lahayn tii horena qorsho ma lahayn tan maanta ah qorsho ma lahan waxa ay ku kala duwan yihiin marka waxaa weeye cadowgu waagaas ee, wax un baa jiray tabar ah hadday tahay ee, saliibiga caalamiga ah iyo waxay ka helayeen hadday tahay ayaga iyo isku duwnaantoodii xoogaa un wax un baa la dhihi karay waxbaa yaro jiri karay ama maanta tan waxa ay ugu duwan tahay waxaa weeye ayada oo waxaasoo dhan ay zero yihiin hadday tahay dhanka caskariga ayaga gudahooda kuwa hadda riddada oo oo soomaaliya maanta jooga hadday tahay ee, macnawiyaadkooda ciidankooda ama madaxdooda macnawiyaadkooda intuba markii la isku daro hadday tahay dhanka iqtisaadiga dhanka siyaasiga dhanka caskariga ah maanta marka waxaan waa wax naflacaarinimo ah oo dadyowgii ee, shalay dagaalamayey ama la maran habaabiyey la khalday maanta waxaa laga yaabaa shalay markay ahaayeen boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba toddobaatan maanta boqolkiiba toban ma dhamo waxa hadda ku waafaqaya macnaha xamladan waxaa la dhihi karaa waa xamlo aan waxba ee ku dhisnayn oo khiyaali ah oo been ah aanna rajaynayna insha allahu tacaala inayba afjarantay waa tahay sheekhana su-aasha xigtan ku weydiinaya waxay tahay ee, deegaanka booco waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen hogaanka dhaqanka beesha xawaadle fariimo adag ayay ku direen duulaanka cusub ayay kaga hadleen arrintaasi ka waran wilaayada maxay ka leedahay maxamuudow ee, kulankaas wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan waa kulan ay isugu imaadeen ama isugu yimaadeen ee, waxgarad aad u tiro badan oo ka wada dhashay beesha xawaadle oo aan cidna aysan ka maqnayn wuxuu ahaa kulan wakhtigiisii iyo makaankiisii labadaba ku soo aaday buu ahaa wuxuu ahaa kulan mubaarag oo barakaysan wilaayadana kulankaas waa bogaadinaysaa waana soo dhoweynaysaa waa kulan aan ku faraxsannahay sida aad maqlaysay qofkii qaymeeya kulankaasu waxyaabihii dadkaas ikhyaarta ama odayaashu meesha isugu yimid ay taargadgareeyeen ilaa afar qodob baa la dhihi karaa baa lagu soo dhadhoweyn karaa ee, odayaashu markii saddex maalmood buu kulanka socday inta aan xog ognahay kulankaasu waxyaabihii ay kaga hadleen marka wuxuu ahaa maxaa sideeda beesha aan maanta matelna annaga oo aan meesha u fadhinay leannu dadka waxaa matala soomaalidu waxay tidhaha midi waxaa laga qabtaa meesha ay miirka ka qabto waa daabka ee dadka maanta waxaa matala dadka islaamnimada waxa ay tafahmaya dadka fahmaya maslaxadooda meesha ay ku jirto hadday tahay mid adduun iyo hadday tahay mid aakhiro marka dadka dadka matalay bay dadkaanu ahaayeen dareenkooda iyo dadnimada ay muujiyeenna waa waxaan ku faraxsannahay oo runtii ay ku matalayeen beesha ay matalaan ay ku matalayaan dadka muslimiinta lanna muslimiinta ka jasadan waaxid waa isku mid ma rabno annaga beel beelaha soomaaliyeed ka mid ihi in xumaani ay gaarto qof qof ka mid muslimiinta ka mid in xumaan gaarto ma rabno dadka hor inay wadaagsadaan baan rabnaa afarta qodob marka waxay dhaheen maxaa xawaadla dan u ah waa beel weyn xawaadle magac weyn gobolka hiiraan iyo meelo kaleba degan macruuf oo la yaqaano qadiimanna u jirtay maantana jirta berina jiri doonta waxay dhaheen xawaadle dantiisa xagee ku jirtaa waxay ku jirtaa shareecadooday ku jirtaa islaamnimaday ku jirtaa iimaanka ku jirtaa waa mowqif aad u fiican wilaayadana ay runtii aad u soo dhoweysay qodobka labaad oo odayaasha niqaashkooda ka midka ah wuxuu ahaa fariin ay u direen si guud beesha xawaadle oo ay leeyihiin war ikhyaaray dad yahow magaca leh waxaan idin khaldaya waa dad qandaraaslayaal ah ama ha idinka dhasheen ama ha idinka fogaadeene dadkaan idin khaldaya waa dad aan adinka wax dana idiin hayn waa dad danahooda ayaga idinka dhex goobanaya waa dad wiilashooda aysan dhimanayn waxa dhimanaya waa adinka waxa muxuu ahaa dhaawacmaya waa adinka waxa qaxaya waa adinka waxay taabteen wixii dhabta ahaabay dadkaas dareensiiyeen iyo qof wax fahmaya oo garasho leh wixii uu garan lahaa xagga kale waxay ka hadleen maxamuudow dhibaatooyinka ay samaynayeen nimanka cadowga ahoo ka dhashay cidda mila ninka la yidhaahdo cali jeyte iyo waxyaa wararka ay ku hadleen bay ka jawaabeen oo yidhi annaga waxaan rabnaa dhulka uu shabaab joogo dadka jooga oo xawaadle waa inay meesha ka baxaan annaga dadkan waa dadkaan ka dhalannay xawaadlaha annaga ah waa dadkeenni waa u danqanaynaa wanaaggoodaan ku farxaynaa xumaantoodana waa ka naxaynaa meesha uu cali jeyte iyo ay leeyihiin sanbaloolisho ha la banneeyo ha laga qaxo horta abaar baa la joogaa ilaahay subxaana watacala nasrigiisa iyo naxariistiisa hana siiyo dadka waxay ku soo hoobteen sida odayaashu sheegayeen aad maqlaysay waana runtood dhagaxa gaduudan meesha loo yaqaano dadku waa ka imaadeen adduunka waa laga yimid dadku waxay isugu imaadeen webiga ummadda intaa la eg oo abaarta joogta oo baad iyo biyo intaba usoo doonatay webiga waxay dheen meesha banneeya yacni tusaale intaasaa ugu filnay dadkaasay u jawaabeen oy la hadleen oy u sheegeen ayagana inaysan dad matelin cadow ilaahay inay yihiin dadkana ay ugu degeen oy dheheen war waxa aad daba joogtaan oo idiin sheeganaya dhalashada waa kuwaas ka digtoonaada yaana warku waxba kugu dheerayna wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan waxaana ugu kabaynaa aad baad u mahadsantihiin odayaashii isu yimid wax fiican baad samayseen ka islaamnimo ahaanna waa idinkugu faraxsannahay ka qaraaba ahaan iyo wada dhalash ahaanna waa idinkugu faraxsannahay ka mas-uuliyad ahaan iyo ka wilaayo ahaanna waa idinkugu faraxsannahay waana idinku taagaraynaa waana idinkugu ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala kaashada dadkiinna cidnaha ugu dambaynina dantiinna cidnaha ugu dambaynina mas-uuliyadda idiintaa la dareema meesha aad ka wadaanna ka sii wada ka dhacsada cadowgiinna cadowga kala reebaya oo tusaalaha maxamuudow kuu muuqdo wixii dhacay oo aad arkaysay maanta meesha ka dhacay ama shala dhacayay ninkii abaabulay oo yimid yurub buu jiraa maanta yacni dadkan waa in ay fahmaan ummadooda wax meesha ku dhammaanayo yaalyaalla waa wiilal xawaadle oo la soo khalday dariiqay ku dhigteen waa dariiq dulmi iyo gardarro ah marka odayaasha marka waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin abaalkiinana allaha weyneeyo dariiqa allaha idiin hagaajiyo hawsha aad ku socotaan hore uu socdo marka shirkaas sidaasaan u bogaadinayna maasha allah jasaaka allahu khayran dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa waaliga wilaah saamiga hiiraan sheekh gulid abuunabhaan oo waraysi gaara idaacadda antus ay la yeelad sheekhana allah ku barakeeya allahna ka ajir siiye fursadda qaaligaadna siisa maxamuudow waa mahadsan tahay adiga iyo bahda iclaamka oo khaasatan idaacatu andulus iyo afraaddeeda aad baan idinkugu mahad celinaynaa dadaalkiinna iyo juhuuddiinnana allah idinka ajir siiyo ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka qaybihiisa hore ayaanu weli ku guda jirnaa markanna xubintii hadalhaynta iyo mareegaha islaamiga waxyaabihii ay qoreen waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed haya maahir maxaa cusub waad mahadsan tahay cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay mar kale ka dhaceen deegaanka beerayabaal ee duleedka degmada buule burte dagaalka maanta dhacay waxaa lagu dilay toban askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay labaatan kale oo ay saraakiil ku jirto sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalkaasi kusoo qaniimaysteen gaari nooha ah iyo baastoolad oo laga furtay murtadiinta idaacadda islaamiga al andalus waxay heshay magacyada qaar ka mid ah murtadiintii lagu dilay dagaaladii maanta dhacay waxaana ka mid ahaa muuse axmed cali xasan iyo maxamed calisow waxaan sidoo kale helnay magacyada qaar ka mid ah murtadiintii lagu dhaawacay dagaaladii maanta dhacay waxaana ka mid ah cabdulaahi macow dhaley iyo xujaale oo ah taliyaha guutada lix iyo labaatanaad ee maleeshiyaadka riddada waxaa sidoo kale dagaaladii maanta dhacay lagu dhaawacay murtad cabdiraxmaan saxne oo ah taliyo urur dhanka kale howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka booliska riddada ee koonfur galbeed waxaana laga soo qaniimaystay hal qori oo e k afartan iyo toddoba ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga oo warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa qaraarkii trump uu ku joojiyey dhaqaalihii uu maraykanku siin jiray dalaalka dibadda oo la sheegay in uu saameyn ba-an ku yeelan doono xukuumadda muqdisho go-aan uu isbuucii lasoo dhaafay soo saaray donald trump madaxweynaha dowladda maraykanka oo lagu joojiyey inta badan dhaqaalihii la siin jiray dalaal dhowr ah ayaa la sheegay in uu saameyn ku yeelan doono xukuumadda uu fadhigeedu yahay muqdisho hay-adda u s aid ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay hakadgelisay dhammaan dhaqaalihii ay ku bixin jirtay dalalka dibadda marka laga reebo masar iyo yahuudda sababa la xiriira go-aanka trump tallaabadan ayaa saameyn ku yeelanaysa xukuumadda muqdisho wararku waxay sheegayaan in xukuumadda xasan gurguurte ay waayi doonto lacag dhan boqol shan iyo labaatan dhibic shan milyan oo dollar sida lagu sheegay warbixin ay faafisay u s aid bishii oktoobar ee sanadkii labada kun afar iyo labaatan maraykanka ayaa sheegay in xukuumadda villa soomaaliya uu siin doono lacag dhan lixdan iyo sideed dhibic shan milyan oo dollar balse iyadoo lacagtaas aan la bixin ayuu trump la wareegay talada maraykanka sidoo kale sannaddii labada kun afar iyo labaatan wasaaradda difaaca ee xukuumadda muqdisho ayaa taliska ciidanka maraykanka ee africom la saxiixatay heshiis ay ku bixaysay lacag malaayiin dollar kaasi oo dhigayay in maraykanku ilaa shan saldhig maleeshiyaadka xukuumaddaasi uga dhiso gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kumanaan maleeshiyaad bangraf ah oo xukuumadda washington ay soomaaliya ku tababartay ayna bixiso qarashka ku baxa ayaa weynaya lacago malaayiin dollar ah oo sanad walba lagu bixin jiray sababa la xiriira qaraarka trump xukuumadda muqdisho oo toddobaatan iyo kow boqolkiiba dhaqaale ahaan ugu tiirsan dalalka shisheeye ayay arrintani saameyn doontaa sidoo kale kumanaanka ciidamada afrikaanta ah ee dalka ku sugan ay saameyn xun ku reebi doontaa kuwaasi oo taakuleyn dhan walba ah ka heli jiray dowladda maraykanka oo ay qaab calooshood u shaqaystanimo ugu shaqeeyaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dibadbaxyaal caraysan oo weeraray safaarado ku yaal kinshasa xaalad fawdo iyo qalalaasi ah ayaa laga soo sheegayaa waddanka koongada dimuqraadiga ah ee dhaca bartamaha qaaradda afrika halkaasi oo dhowaan fallaagada m saddex iyo labaatan ee ay taageerto ruwanda ay la wareegtay gacanku-haynta gooma oo ah magaalada ugu weyn ee bariga dalkaasi dibadbaxyaal aada u caraysan oo ka soo horjeeda horumarka dagaal ee ay sameeyeen fallaagada ruwanda taageerto ayaa weerar ku qaaday dhismayaal safaarad oo ku yaal meel aan ka fogeyn caasimadda kongo ee kinshasa wakaaladda wararka a b ayaa soo sheegtay in dibadbaxyaasha caraysan ay weerareen dhismayaasha safaaradaha faransiiska ruwanda iyo sidoo kale tan biljimka kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay taageereen maleeshiyaadka fallaagada ah ee qabsaday magaalada ugu weyn bariga kongo sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qeyc iyo uura madow oo ka baxaya aagaga ay weerareen kooxaha dibadbaxayaasha ah waxayna tani u muuqataa xaalad jahawareer ah oo ay gashay caasimadda dalka kongo ee kinshasa ilaawareedyo kale ayaa soo sheegay in dibadbaxayaashu weerareen xarumo ganacsi oo ku yaal magaalada caasimadda ah dhanka kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa isku dayey inay is-hortaag ku sameeyaan dadweynaha caraysan ee weeraray xarumaha safaaradaha ee ka yara fog caasimadda ebi waxay sheegtay in xaalad adag ay ka jirto magaalada goma ee gacanta u gashay fallaagada ay taageerto ruwanda malaayiin qof ayaa ka barakacay magaalada waxaana la soo wariyey tacadiyo kala duwan oo ka dhanaa dadka rayidka sida ay sheegeen hay-adaha ururgaaleedka qaramada midoobay arrimahan ayaa yimid kadib markii fallaagada m saddex iyo labaatan ay shalay oo isniin ahayd gudaha u galeen magaalada gooma ee ugu weyn bariga dalka kongo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda kinshaasa dowladda koongada dimuqraadiga ah ayaa ruwaanda ku eedeysay inay taageerayso fallaagada kala wareegtay gooma halka ay eedeyntaasi iska fogeysay ruwaanda waxaan markana soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka la baxay puntland oo digniin u diray maamulka isku magacaabay somalilan cabdirasaaq axmed siciid oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka la baxay puntland ayaa waxa uu digniin u diray maamulka isku magacaabay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa waxa uu tilmaamay in aan marnaba la aqbali karin barakicinta uu maamulkaasi ka wado gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa shiinaha oo mamnuucay xoolaha looga soo dhoofiyo qaar ka mid ah dalalka afrika oo soomaaliya ay ku jirto maamulka guud ee canshuuraha shiinaha ayaa mamnuucay in dalkaasi loo soo dhoofiyo qaar ka mid ah xoolaha ay caanka ku yihiin wadamada afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay shiinuhu waxa uu mamnuucay in dalkiisa loo soo dhoofiyo idaha digaagga iyo deerada dalalka ay ka iman jireen ee shiinuhu mamnuucay waxaa ka mid ah soomaaliya gaana masar iyo nigeriya shiinaha ayaa mamnuuciddan u sababeeyey cabsi uu ka qabo cudurro een ku dhaca xoolaha oo dalkaasi ka dilaaca waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiiley waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aad ah looga hadalhayey halaagii murtadiinta ka soo gaaray dagaallo saacado badan qaatay oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan social media sida facebook iyo twitter ama x ayaa si aad ah looga faallooday warka ku saabsan dagaaladii ka dhacay duleedyada degmada buula burte ee gobolka hiiraan dadka ka falcelinayay dagaaladan ayaa soo kala xiganayay wararka rasmiga ah ee mujaahidiinta dabcan ansaarta jihaadka ayaa soo bandhigay boosiyo ku saabsan khasaaraha cadowga gaaray halka qaaqlayaasha murtadiinta ay iyana soo qorayeen khabarka iyaga oo guulo aan jirin sheeganaya balse qaarkood ayaa fadeexad kala kulmay sawirro beenabuur ah oo ay ku faafiyeen facebook dadka ka falceliyey waxaan ka xusi karnaa suudkaad qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay waxaan la yaabay beenta ay qaaqlayaashu afuufayeen iyo xaqiiqada taal jiidda dagaalka xitaa shacabka ayaa soo tabinayaa in dagaaladii shalay iyo maanta si xun loogu jebiyey ciidanka dowladda rumey yaa ku sheega ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay fahad macalin waxa uu leeyahay beera yabaal wixii ka dhacay dowladdu bulshada waa ka qarisay qabuuraha buula burte meydadka lagu aasay aad bay u fara badnaayeen xitaa meydad ayaa moqokori iyo tardo loo qaaday markaas ay qaaqlayaashu leeyihiin guul ayaan gaarnay ayuu yidhi qof kale waxa uu leeyahay maleeshiyaad dabadhilfya ah oo kabaqaad u ah gaalada xabashida mar walba sidan ayay u jabayaan booloxooftadii ay maalmahan warbaahinta ka jeedinayeen waxay isku beddeshay in lagu gumaado beero yabal kuwan waxaay rabaan sefti abuubakar radiallaahu canhu diyaaradihii gaalada iyo xabashidii halgan uga soo gurmatay xitaa waxba u tari waayeen oo waxaa helay geesiyaal sharfan ayuu qofkaas yidhi qof ay ugu qoran tahay raaqiyayaasiin waxay leedahay allaahu akbar beero yabaal waa looga yaabsaday cadowga alleh waxaan maqlay in meydad fara badan ay daadsan yihiin waddada laamiga ah cali jeete si dirqi ah hadduu ku badbaaday waxaa halaagsamay maleeshiyaadkii dabarlifyada ahaa mar walbana guusha islaamka ayaa leh ay tiri xubintiina waa inaga intaa caawa cabdulqaadir aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed oo xubintii hadalhaynta inoo qaadaadhigayey isaga oo ku soo ururiyey arrimo badan الدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع
qaybihii dhexe ee barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaanu isla soo gaaraynaa waxaa inoo soo socda faa'iidooyinka caafimadeed ee orodka hase yeeshe ee markan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad kelimaadkii odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ee ka jeediyeen kulan ay ku yeesheen odayaashaas deegaanka booco ee dhaca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan kulankaas oo ay fariimo goodis ah ay beesha ugu dirtay amaba ay ugu jeedisay saraakiisha murtadiinta ee abaabulka dagaalka wada qayba ka mida wilaayada hiiraan aynu dhegaysanno qaar ka mida odayaasha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعي هو عبد عبد الله مؤمن الصبل naanaystiisuna duugana loo wada yaqaan doorashadiidii markaan ka hadlo oo nabadoonnada cali madaxweyne ama xawaadlo ka mid ah waxaa la igu soo doortay ood og tihiin degmada buulo burte waxaa aan tagnay beledweyne gobolkaan tagnay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ayaa joogay ugaas noo ahay cali madaxweyne markii la yidhaah afar boqol iyo konton nin ayaa laga ifitaariyey waad og tihiin haddaan been ka sheega cabdi cabdulla been uu sheegaad dhihi doontiin maalintaa waxaa idiinka ballan qaaday meeshaas cid kasta oo aniga i dooratay inaan kitaabka ilaahay aan ku hogaamina allaahu akbar baa wada tiriheen haddana waxaan taaganahay oo ilaahay isoo gaarsiiyey inaan kitaabka ilaahay aan saacaddan aan taaganahay inaan ku xugun qaato reetoolkay ku xugun qaadaan intaas ayna diyaar u ahay meesha ka hadlaa waa shir xawaadle oo ka dhacay degmada beledweyne ee booco meelo badan ayaa laysaga yimid xaqiiqa waxa i dhimiyey xawaadle inuu u gafay ninka la yidhaahda sambalolshi oo yidhi xawaadle waa ceyr xoolo ma leh beer ma leh dhaqaalo ma leh diin la dagaal uu u qaabilsan yahay dowladda inuu yidhi beenuu ku sheegay horaanba ilaahay ka baqi mahayn waddo ilaahay looga baqa kuma taagnayn nin maraykan soo tababaro u ahay gaalada u shaqayna hawaadana dad muslimiina oo dalkoodiiyo diinkooda haasta oo islaamka lagu yiqiina inay dad ahludiina yihiin ayaan adduunka caalamka ku warqabaa war gaalal u soo meeriday oo dadka ku kasba la yidhi ummadda maaragtay yayna ku kahsoomin midda labaad waad og tihiin dagaalku hadda wado ka hor dagaal uu galay wuxuu sheegay toddoba boqol oo wiil ayaa iiga dhimatay buu yidhi dagaalka waxbana layguma siin buu yidhi gaaladii way maqashay waxaa la yidhi intaa la siiyaa waxaa la yidhi sirdoonka ha la siiya baa la yidhi halkaasoo ku helay toddobadii boqol oo wiil toddoba boqoloo gabdhood ayaa u asaayday toddoba boqoloo habroodbaa ku wiil waysay wiilashaasoo waayana xaal xabba kuma lahayn marka uu leeyahay beledweyne iyo intii ka dhexaysa buulo burta ha la baabi'iyo oo maraykana iisoo diro waa la duqayna uu leeyahay samberlish ma danyaarada uu leeyahay cali jayt ma danyaarada uu leeyahay waa isku fikir waa labadii duuf qalatay kalama diin roona u ahay walaalayaal waxaan rabtii marka waxaan idiin sheega gowraarka intii ka hoosa xawaadla deegaankiis u badan haddii la yidhaahdo jifada uu ka dhashay cali jayta ama sambalolshe oo cali madaxweyneha khaasatan ummadda joogta ayay waxay ka mid yihiin boqolkiiba boqolka ay eg yihiin waxaa ku yaalla beerahoodii walaalayaal halnima oo cali jayta raadina ilmahaygiyaad baabi'ini le dhaha oo xabad ku raadina goor maan aragnay kuwau caayow yidhi waa ceyr oo been ka sheega la dagaalama goor maan hayni walaalayaal dadka odayaasha oo culumadiinka iyo dadka ganacsadayaasha maantay ha badbaadiyaan nimankaas cali jayte iyo qadaraadkay soo qaateen oy gaala soo siiday ha laga reebo mar horena waanu sheegay haddaa mar labaadaan ku celinayaa marka waxaan rabaa cid kasta oo kitaabka iyo sunnada xaqii uga maqana hawsoo doonato waa ku garab istaaga hawaadlaa ku garab istaagan hadday gibiru timaado xukunkay leedahay xaqi ka maqanay heli waa shareecaa ka shaqaysa walaalayaal shareecada kusoo xirma wabilaahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa meeshaan isugu yimidna waa afar samatalis waa yuusuf samatalis iyo diga samatalis cabdalla samatalis iyo faramage waa isla qaadan heshiiskaas waxaan uga digayaa walaalaha maanta jiilaal ayaa jiro wax ka maqan hadda oon garanayna ma laha walaalaha dagaalka mar walba soo qaadayo dhahayo mujaahidiin iyo shabaab aan la dagaalaynaa shabaab cid walbay dhex joogaan waa niman diin ilaahay wado annagu waana dhex joogaan khayraan ku ognahay wanaag fara badanaan ku ognahay ayagana sidoo kale waxaan leenahay inay kitaabkaas ay qaataan maantiina xoolahooda abaaraa jirta ay jirtaan inay dayaca ka ceshtaan lama rabo mujaahidiin ma rabaan dhib u geysan maan takana ku raadin maan ceelka ma rabaan xoolo kama rabaan naftooda ma rabaan intaas waxaa le marka nimanka qandaraaska mar walba soo qaadanayo oo sambaloolshe iyo cali jayta iyo kuwa la halmaalo iduguma matalaan xawaadlana ma matalaan xawaadla waa dad muslimiin ah waa dad kitaabka iyo sunnada inay ku dhaqmi jiray haddana inay ku dhaqmaan diyaar uu isku dhaarinayo alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin anoo magacayga ku bilaabaa daawud cabdiraxmaan cilmi alxamdulilaahi maanta walaalayaal aqal kasta oo xawaadle waxa waxaan u qaadnay nabad ayaan u qaadnay gogoshaasi ayaan ugu qaadnay annagoo xawaadle kulansane meel kasta iskaga nimid marka waxaan leenahay tareenkan waa socoyaa sidaa darteed marka walaalayaal yaanan noqon annaka ood iyo rabuud iyo yacni yaanan noqonin mujaahidiinta ciday saaka dulmina ma leh qabaa'ilka soomaaliyeedoo guud meel walbay joogaan ayay la nool yihiin ciday wax ka hadleeni ciday wax u dhibaan habayratay ma jiraan annakana qabaa'ilkaas soomaaliyeed ayaan ka mid nahay dad islaam ayaan nahay waxaan yacni ugu baaqaynaa dadka walaalaha nahay oo xawaadle maxamed inay yacni baaqaasi ay ajiibaan oo yacni nin walba iyo guri walba oo xawaadle samatalis waxaan u qaadnay samatalis xawaadle waxaan u qaadnay nabad nabaddaasi nin walba ha ku caanamaalo ha ku dego ninkii saakay nabaddaasi diido lugta iskaga dhufto oo nabaddaasi asiga iska baabi'iyane asiga ayay dhibaysaa waa dareemaysa cali jeeta maalin hor waa yimid mudduu maqnaa qandaraas soo qaatay qandaraaskii lacagtii waa qaadayey ninkaas waxaa waay sideeda bannaanba onrays oo kale waa onrayska sideeda bannaanba markuu shay qaat sabuul qaat godob la galaa markuu soo dhamma mid kale soo doonaa wixii dhinaxa u qaatay waa soo dhameeyey hadduu qandaraas kalento uu soo doontay oo dhaha haddana ha lay codeeyo dagaal ha layla qaado dagaalkaas markuu qaado dadkiisa beeyo oo mid dhintoo god la geliyo iyo mid yacni naafo noqdo markuu ka dhigo haddana kis lacag intii gaala siido xamar iyo muqdisho intii la galo markuu soo dhammay haddana soo gadoomo mar kale u imaanaa walaalayaal xawaadle ma qabato arrinkaasi annakana yacni waa u dulqaado waaynay wax badanaa yacni aan ka sarribinay wax badanaa is adkaynay saak intaan kadib uma dulqaado karna dadkaayna in yacni lagu dheelo oo bombala laga dhigo walaalayaal annaka waa diidnay saaka dadkaayna in yacni lagu qori laga dhigto lagu adeegto ugaar laga dhigto ey laga dhigto lagu ugaarsado danaha iyo mashruuca lagu fushado waa ognahay mashruucan waxaa la yidhi xawaadle ha bilaawiyo qabaa'ilka kale soomaaliya dhammaantoodna way ku xigsanaayeen nina hadda ka hor waxaa la yidhi waxaa la tirinaya qumayo waxaa la yidhi marka hooyada kow ka dhaha la yidhi kadib uu yidhi war hooyaday waxaa looga bilaabmaa habraha maa laga bilaabo kadib aa la yidhi horta kowdha waa laga riibi doonaa markaasuu kow yidhi kadibna ku eke aa la yidhi xawaadle markii dagaalkii la geliyo kow uu yidhi asigaa lagu ekeysiiyey wabilaahi towfiiq sala allahu calaa muxamed waxaa hadda taagan oo wiiggan cusub oo ah warka cali jayte ama warka sambaloolshe ama warka nimankan sidoodaba dowladdaas xasan sheekh ka tirsan oo hadda hiiraan taagan cali jayte wuxuu yidhi waxaa la duqaynayaa jiinka iyo caradan hoose guri guri iyo aqal aqal horta cali jayte nin xawaadle hadda wax ku falaa maha aslan xawaadle waxba ku fali mayo mana rabiyo dantiisa mugdiga ah iyo waxyaabaha yar oo oo sandareertada ah oo meelaha ka helayo oo rabaa mooye horta xawaadle ma rabo inuu rabin waxaa u sababa beled weynihii buuliburta shan boqol oo motoora ku jiro oo jifo jifo loo kale leh oo xawaadle ku jiro afar samo talisaa degan xataa cali madaxweynahan uu kor ku ilana waa degan yahay ugaas yuusuf ugaas ow ugaas xawaadlaa tahay ugaas dhaqanaa tahay siyaasad annaga kuguma ogin inaad gashay haddaan u malaymaa inaad geli doonto dadka la qaxinaa oo la leeyahay maalin walba diyaaradaha lagu soo hogaamina marna kahor hadda kahor ada ka hadlaa lama arag adeero hadday ku sheegto hadda ka hadal ugaaska ummaddaa tahaye ugaaska samatalisaa tahay ugaaska xawaadlaa tahay ugaaska muslimiintaa tahay laguma dooran inaad maaragtay un marna balweyne iska joogto marna buruur tagto ood aamusaato laguma dooranne war ummaddan masiirkeeda ka hadal caliyow ummadda iga dhex baxa dheh xanayn lagaa sari maye sanbaloolsho ummadda ka dhex baxa dheh dowladda aad dheh ummaddan shacab waaye qabilaad ka mid tahay dhaqankeeda aanaan lay dhiibay ka dhex baxa dheh hadda haddaada karin ugaasnimadii marka waa mugdigay gashay ma saas waay xaqiiqadii see waay ugaaska waxaa laga rabaa inuu warkiisu cad yahay annaga ugaas xawaalla waaye ugaaska annagi waaye waa inuu warkiisu cad yahay laakiin nin aanba goob ku hadlaynin oo dhibaato soomaaliyad ka hadlaynin iska joogo ugaas yuusuf aawe buuliburta uu joogaa war ugaas yuusuf aawe beledweyne uu joogaa basaan hayna annaga ilaa hadda war cad oo xawaalla dantiisa ama ah ama dhibaatada maanta haysata ama waxa uu ku ku sugan yahay ah annaga ugaas yuusuf kama hayn ugaas yuusuf inaan ka helnaa rabnaa haddaan xawaallana waxaan ka rabnaa ugaas yuusuf war cad oo dan xawaalla aan ka rabnaa astalaminta haddii maaragtay oo ugaasnimo iyo yacni dhaqan iyo maamul jirto ugaas yuusuf waxaan leenahay ugaasnimadaada miiska keen aan kugu faraxan ugaaska annagaa tahay waa ku taageersannahay kuma dhibsanayno kuma diidayno dadkaada ka celi duwaagtaada وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan waxaynu isla soo gaaraynaa qaybihiisii dambe ku soo dhowaada markan maxay tahay faa'iidada caafimaadeed ee uu leeyahay orodka gaaban ma runbaa in uu ka hortago xanuuno fara badan oo maanta ay dadkeennu la daaladhacayaan amaba bulshadeenna maxayse arrinkan ay ka yidhaahdeen khubarada caafimaadka haddaba warbixintan waxaa si gaar ah isdultaag ugu sameeyey oo isha soo mariyey inoona soo diyaariyey walaalkeen ilyaas cabdulaahi oo garabkayga fadhiya haye ilyaas So the key word here is slow. By running easy and slowly, we're going to build absolutely incredible endurance. The reason for this is because we're going to be keeping our heart rate low. This is less taxing on the body and it means we can go much further.
We all want instant gratification, and in particular, the running slow aspect, in order for the ultimate goal to be able to run quicker, is having patience and trust in the plan. And you just need to actually trust the process more than anything else and believe that what you are doing right and the structures that you are following will pay off further down the line.
exercise ama jimicsigu waa mid ka mid ah waxyaabaha rabbi ayaa caafimaadka haya ee nolosheenna sida la sheega ku hagay inay yeelato jadwal saxan iyo caafimaad jireed waana mid inta badan ay ku taliyaan dhakhaatiirta kala duwan iyagoo aanan u eegayn culayska miisaanka qofka iyo haddii uu yahay mid jismiyan dhexdhexaad ah haddii uu allaah ogolaado waxaan warbixintan ku eegi doonnaa qayb ka mid ah jimicsiga jirka oo lagu tilmaamay inay tahay midda isku dheelitirta qofka caafimaadkiisa siisa xasilloona jismiyadeed kana saarta jirkiisa xaaladda caajiska ah waana orodka la sameeya xilliga hore ee aroorta marka aqoon-yahanada jirdhiska iyo caafimaadku ay ka hadlayaan orodka iyo fawaa'idda uu u leeyahay jasadkeenna waxay u kala qaadaan laba qaybood oo kale ah slow run iyo fast run oo kale ah in midda koowaad uu qofka rucleeyo weliba qaab ka hoosaysa orodka xawaaraha sare ah iyo midda labaad oo ah in qofka uu sameeyo orod xawli ah haddaba dhakhaatiirtu waa kuwa ka digaya orodka xawaaraha sare ah ee aanan ku dhisnayn hadafka kaasoo sababaya in ruuxu uu ku daalo qaab deg deg ah waxauna shakhsigaas sida ay ku warramayaan qolooyinka caafimaadku uu khatar ugu jiraa inay jilcaan qaar ka mid ah murqaha wadnaha iyo halise kale oo dhowr ah oo ku gadaaman arrinkan taas cagsigeed waxaa lagu warramayaa in orodka ruclaynta uu leeyahay fawaa'id aanan marnaba la qiyaasi karin sida inuu xoojiya awoodda murqaha wadnaha yareeyo laba nooc oo ka mid ah xanuunka sokorta iyo inuu yahay mid si guud u taageera habdhiska difaaca jirka dan gardon oo ah barofesor ku-xigeenka cilmiga jimicsiga ee jaamacadda angelia raskin ee dalka ingiriiska ayaa sidoo kale xaqiijinaya in sannadihii u dambeeyey ay ogaadeen in ruclayntu ay tahay jimicsiga ugu sahlan uguna faa'iidada badan waxa uu ninkan sidoo kale sheegayaa in dadka sameeya orodka xawaaraha hoose ah ay yihiin kuwa daa'imi karaa arrinkan maadaama ruclayntu ay tahay mid si aad ah aanan u daalinaynin qofka lagana helo faa'iidooyin tirabeel ah waa sida uu ka dhawaajiye e sida ay tibaaxaysa majalladda daily mail oo ah midda qalinka u qaadatay warbixintan waxyaabaha kale ee qofka daa'ima orodka ruclaynta uu helaya waxaa ka mid ah in awood uu u yeeshay in xilliga dabaasha uu jaro masaafo fog weliba isagoo aanan wax daal ah ka dareemin xubnaha dambe ee jirkiisa jariiraddu waxay sidoo kale sheegaysaa in ruclayntu ay tahay midda kordhisa wax soo saarka unugyada cascas taasoo micnaheedu yahay in dhiiggu uu qaadi karo ogsajiin badan qofkuna uu allaah idankii dareemi doono caafimaad iyo nafis jireed oo kaamil ah haddii aan fadhinno aad baan ugu nugulnahay jirooyinka laakiin haddii aan samayno jimicsi dhexdhexaad ah waxaan horumarinaynaa difaaca jirkeenna waxaana si wanaagsan u yaraynaynaa unuglaashiyaha aan u nugulnahay xanuunnada kala duwan waxaa sidaas mar kale yidhi brofesor dan gordon waxa uu dhanka kale ninkan caddaynayaa in haddii qofka uu sameeyo orodka xawaaraha ah maalin walba jirkiisu ay saacado badan ku qaadanaysa in uu ka soo kabto xanuunnada kala duwan ee uu ka dareemayo murqaha balse orodka xawaaraha hoose uu yahay mid la mahdiyey oo aanan lagu dareemayn wax dhibaato ah wadnaha oo si tartiib ah u shaqeeya cadaadiska dhiigga oo hoos u dhaca difaaca jirka oo xoogaysta strayska ama iskubuuqa oo yaraada neefta oo hagaagta haddii aad tahay qof ku dhiban arrinkaasi hurdada oo wanaagsanaata iyo murqaha jirka oo xoogaysta intuba waxaa lagu warramayaa in qofka uu ka heli karo joogtayn uu ku sameeyo ruclaynta ama orodka gaabiska ah وانثر الأخلاق عطرا وانشر يدينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenni faafreebka wararka caawa waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawla wa nicma alnasiir
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى